waxaynu ka bilaabaynaa aayadda boqol iyo koob iyo toddobaatan suuratu aali cimraan mujaahidiintii baynu ka soo warramaynay shahiiday ilaahay dartii u shahiiday ayaa aayaadka ilaahay uu ku xusayey iyo fadliga dheeraadka ah ee ay heleen maadaamay bixiyeen wixii agtooda ugu qaalisanaa ilaahayna shayga qaaliga ah uu siiyey ilaahay waxau uhi yastabshiruuna waxa ay ku bushaaraysanayaan binicmatin min allah nicmo ilaahay xaggiisa ka ahaatay iyo wa fadlin dheeraad iyo wa anna allaaha ilaahay oo laa yudiicu aan luminaynin ajra almu'miniin dadka alla rumeeyey abaalkooda intaasay ku bushaaraysanayaan nicmo ilaahay bay heleen oo aada iyo aada u weyn oo runtii janno ah iyo maamuuska uu dhexdeeda ku siiyey iyo fadli iyo dheeraad oo in kastaba qofku ha bixiyo wax wax kastoo agtiisa nafiiska aha ku qaalisan haddana waa ammaana ilaahay uu hayuunbahay naftiisa maalkiisa isaguba marka jannadii fadli unbuu ku helayaa qof waxay ku falaxsan yihiin wa ana allaha laa yudiicu ajra almu'miniin mu'miniinta abaalkooda ilaahay ma lumiyo oo camalku ilaahay addoonka u qoray sidiisii buu ku helaya iyadoo la og yahay insaanku cid kastoo isku wanaagsan yihiin waxay u haysaa inuu lumi karo aladiina kuwii baa ilaahay uhi istajaabuu lilaahi waarasuul ilaahay iyo rasuulka u hoggaansamay ee aqbalay min bacdi maa asaabahum alqarx intii waxyeelladu ay soo gaadhay kadib qarxigaas waa dhimasho iyo dhaawac dadka wixii maalintaa ku yimi asxaabta liladiina axsanuu minhum kuwoodii samafalay waxa u sugnaaday waataqow ilaahay ka cabsaday ajrun cadiim abaalmarin weyn kuwii ilaahay rasuulka ajiibay iyaday dhibaata soo gaadhay samafaliyaa la kacabsi isku daray abaalmarin weyn bay ilaahay ka heleen aladiina kuwii weeye hum aladiina kuwa la tilmaamaya waa kuwii qaala lahum annaas dad baa ku yidhi ina annaasa gaaladii qad jamacuu lakum way idiin soo urureena fakhshawhum ka cabsada war meeshaha laga yaacabaydhaan gaaladii wayse soo urursatay fazaadahum hadalkaasi wuxuu u kordhiyey iimaanan alka cabsi wa qaaluu waxaanay yidhaahdeen xasbuna allah ilaahay baa nagu filan wa nicma alwakiil mid la tala saarto oo arrin loo dhiibtana ilaahay isagaa wanaagsan waxay aayaadkaasi tilmaamayaan markaa ilaahay waxau ihi intanaasii dhammaystirnee fainqalabuu waxa ay la noqdeen binicmatin min allah dheeraad ka yimi ilaahay xaggiisa nicmo khayruu ilaahay u fidiyey iyo wa fadlin dheeraad lam yamsashum iyadoonu taabaninba suu-un wa xumaanahi wa xumaanahiyo waxyeellahay cadowga kamay soo gaadhin waattabacuu waxay raaceen ridwaana allah ilaahay raalli noqoshihiisa wixii ilaahay uu raalliga kaga noqonaya bay yeeleen wallaahu ilaahay duu fadlin cadiim dheeraad weyn mid iskala weeye cidda uu doonana siinaya markaa raggaasuu siiyey innamaa daalikum kiinaasi waxa uu yahay warka idinla yimid ee argagixisada ahi ee gaalada idiin buunbuuninaya ashaydaanu wey yukhawifu awliyaa'ah saaxiibbadiisiibuu haragga u tuurayaa bacaynaya cabsi gelinayaa leeyahay ka carara falaa takhaafuuhum nimankaa ha ka cabsanina baa ilahay uhi cadowgaa wa khaafuunii aniga iga cabsada in kuntum mu'miniin haddaa ilaahay rumaysan tihiin haddaa ilaahay rumaysan tihiin aniga iga cabsada iyaga ha ka cabsanina gaswatu xamraa'i alasad dagaalka la ydhaahday tilmaamayaan dhowrka aayadood aladiina istajaabuu lilaahi waarasuul laga soo bilaabo ilamaa iyo in kuntum mu'miniin gaswatu xamraa'i lasad waxay ahayd markii la kala food qaaday uxud wakti duhura subaxnimadii dambe ayaa nebiga calayhi salaatu wasalaam war uu u yimid warkaasi waxa uu leeyahay abi sufyaan iyo colaalkiisa wayse soo urursanayaanoo waxay doonayaan inay soo rogaal celiyaan ama soo labad xaleeyaan waanay jirtayoo meel dhexe marka ay marayaan ayay beder ay kusii socdeen oo dabcan maka iyo madiine udhaxaysa ayaa xusuus gaara ku kordhisay waxay dhahan war raggu maanta ay ugu itaal daran yihiine maynu iskaba raacin waxaa lagu tashaday in lasoo noqdo warkiina nabiga waa gaadhay calayhi salaatu wasalaam kolkaa nebigu asxaabtii oo dabcan dee rag badani dhaawacan yahay ayaa ula hadlay oo wuxuu yihi colkii waynu ka daba tegaynaa waa kuwaasoo way dhaqaajiyeen oo way noqdeene intaa kaga hadhi mayna innagaa raacdaynayna marka asxaabtu sidaa ilaahayba uu xusay way diyaar garoobeen iyagoo diif badani ay ku taallo iyadoo dee aada garanayso co laga xoog batay moralkiisa iyagoo qaarkood dhaawacyo khafiifa qaba ayay isdiyaariyeen min bacdi maa asaabahum alqarx sidaa ilaahay uu tilmaamay ixsaan iyo taqwo iyo istijaaba intaba way sameeyeenoo ilaahay bay aqbaleen iyo rasuulkii u baaqay sala allahu calayhi wasalam iyagoo nebigu horkacayo ay isdiyaariyeen oo ay sii socdaan ayaa nucaym ibnu mascuud nin la idhaahdaa ayaa ka hor yimi munaafiq ahaa abi sufyaan buu soo maray abi sufyaan waxa uu leeyahay go-aankii uu qaatay wuu ka baqday haddana adigu iska teg wuxuu markaa ninkii soo faray maxamed waxaad naga gaarsiisaa inaanu soo soconno soona abaabulannahay sidii shalayna aanu ka dari doonno war buunbuunsana noocaas ayuu ihi gaadhsii daacaddaada ku jiheeyo ku afuuf buul toban halaadna waad leedahay warka waa la maqli doonaa waxaad geysee toban halaad maka usoo doona buul colkaa haddii aada cabsi geliso ninkii nucaymkii nebigii asxaabtiibuu yimi oo sii socda warkanuu ku akriyay markaa qur-aanku uu tilmaamayo ina annaasa qad jamacuu lakum fakshawhum fazaadahum iimaana hadalkaa faraha badan buu akriyay ee uu leeyahay war waa la isu soo kiinba haystayoo tii shalay way ka daraysaaye meesha ka dhaqaajiya arrinkiisii saasuu ku ururay kolkaa asxaabtuna ridwaan ullaahi calayhim iyo nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay yidhaahdeen xasbuna allahu wa nicma alwakiil calaykum asalaam xasbuna allahu wa nicma alwakiil ereygaasay yidhaahdeen ereygaasoo runtii tilmaamaya sidaa ilaahay buu uhi fazaadahum iimaanan ereygan iimaan buu kordhiyey kaana waa ku dhawaaqay xasbuna allahu wa nicma alwakiil waa ereyguu yihi nebi ibraahim calayhi salaam waktigii dabka lagu tuurayay intoo loo diyaariyo la saaray manjaniiqii raalkii lagu tuurayay dabka markii uu saarnaa ayaa uu hadal ugu dambeysay xasbuna allahu wa nicma alwakiil sidaa darteed hadiga ambiyada iyo saalixiinta waxaa ah qofku waktiga uu kurbaysan yahay ama uu dhiban yahay ereygii uu ku dhawaaqi lahaa weeye waa cuskasho iyo irkasho iyo uciirsi addoonka ilaahiisa uu miciinsanayo xasbuna allahu wa nicma alwakiil dabeedna ilaahii ay ku tiirsadeen wuxuu ku abaaliyey sidaa aayaadkaba ilaahay uu ku xusay goobtii way tegeen mudday deganaayeen cadowgiina waa la waayey ceebtiina way raacday asxaabtii dareenkoodii iyo moralkoodii kor buu usoo kacay halkii bay ka soo noqdeen aimada qaarkoodna waxay tilmaamayaan in beder asuqra ay tilmaamayso aayaadka beder asuqra waxay ahayd sanadkii uxud sanadkiisii kale ayaa abi sufyaan fariin buu soo faro wuxuu leeyahay halkii beder haynoo ahaato uxud baad sheegaysaa way ka dari beder haynoo ahaato markaa nebigu waa ajiibay calayhi salaatu wasalaam goobtiina wuu tegey abi sufyaanna wuu ka baqday warbixintaana wuu soo diray marka waxaa halkaa laga faa'idaysanayaa siday ugu heelanaayeen amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam asxaabta iyo qiyaadadii wanaagsanayd iyo hogaamintii fiicnayd ee nebi maxamed oo runtii naxariis ku salaysnay sidaynu xalayta soo maraynay iyo wadatashi iyo qancin fabimaa raxmatin min allahi linta lahum walow kunta fadan haliida alqalbi lanfaduu min xawlik waxaa la yaqaanaa markuu ciidan jabo ama wax kusii noqdaan xaaladaha milatariga inay ka mid tahay in waxna la laayo waxna la xidhxidho waxna la figeeyo oo dabeetana colka faraara loo yeelo nebigu cidna ma canaanin calayhi salaatu wasalaam ciduu canaantayba ma jirin wixii dambe la gudbanaa unbuu ka warramay waana ta ilaahay uu ku hambaliyey naxariistaa iyo hogaamintaa fiicane marka sanadkaa dambe markuu nebigu halkii bedera ay ku ballameen abi sufyaan abi sufyaan uu jaray uu tegey goobtii waxay kala kulmeen tijaarad waxbay ka soo iibsadeen madiinay keeneen dirhamkiiba laba dirham baa laga faa'iidey waata ay tilmaamayaan aayaadka fainqalabuu binicmatin min allahi wa fadl aayaadkaasta ay tilmaamayaan inamaa dalikum shayطaanu yukhawifu wliyaa'ah shaydaan baa ninkii lagu tilmaamay ninkii nashuushadaha ama dadka dawshadaynaya ee warbixintan keenay ee lahaa la idiin urur weerarku waa cir iyo dhul meel la fadhigi karayaa ma jiro ilahay shaydaan buu ku tilmaamay waa shaydaan shaydaanku dadka sharkunbuu ku abaabulaa khayrkana wuu ka riixaa fulaynimu ku abuuraa marka gaalada waxooda in la buunbuuniye maaha waxay yihiin unbay yihiin waa bashar daciifa bashar daciifa oo fashilmaya adiga kula mida wey marka waxaanay ahayn in laga dhiga maaha dadka qaarkood baa gaaladu itaalkaay leeyihiin kasii badbadiyo oo agabkooda ammaano oo iyaga ammaano oo kaanama ay dadka liqayaan oo yihiin nooc kale oo malaa'ig ku dhow marka taasi waa qalab ninkii warbixintan iyo idaacaddan sii daayey khariban warkan aafaysan saasaa ilaahay shaydaan buu ku tilmaamay ilaahay waxau hi walaa yaxsunka yay ku murogelini nebi maxamedow aladiina kuwa yusaaricuuna fi lkufr gaalnimada kuwa u degdegaya u heelan innahum lan yaduru allaha shay-a ilaahay waxba kuma dhibayaan ilaahay wax ay yeelayn karaan ma jiro yuriidu allaahu ilaahay wuxuu doonayaa anlaa yajcala lahum in aanu u yeelin iyaga xadan fi laakhira wax dheefa inaanay aakhiro ku helin walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin walahum cadaabun cadiim cadaab weyn ayay leeyihin marka taa rabbi waxa uu ku xusay dadba dadka noocan ah ee gaalada la dareenka ah ee iyagu ay cajabiyeen ee qalbigooda ay degeen halka ilaahay ka cabsan lahaayeen iyaga ka cabsanaya taasi baa waxaa lagu tilmaamay almusaaraca fi lkofr gaalnimadii oo loo degdegaynaysa nimankaa iyaga ahi nimankaasi waan hadalka georgia fadhiisaaya lan yaduru ilaahay waxa uu kuwaa ku xusaynayiin lan yaduru llaha shayan ilahay inaanay waxba yeelayn ilaahay waxay yeelayaan ma jiro yuriidu allahu anlaa yajcala lahum xadan fi laakhira aakhirana ilaahay wax dheefahoo u siinayaa ma jiro yuriidu allahu anlaa yajcala lahum xadan fi laakhira marka guuldaradaasaa ku dhacday walahum cadaabun cadiim ina aladiina kuwii baa ilahay uhi ishtaraw lkufra gaalnimo ku iibsaday biliimaani bitarki liimaan iyagoo iimaankii ka tegaya lan yaduru llaha shay-an ilaahay waxba kuma dhibayaan walahum cadaabun aliim cadaab kululna way leeyihin cadaab kulul ayay leeyihin oo abaalmarin ilaahay u siinaya marka taa waxaa nasku uu xusayaa addoonku had iyo jeer marka uu nifaaq bedel qaato daacadnimadii iyo niyad samaantii ay ka lunto waxaa ilaahay uu ku tilmaamay ishtaraw lkufra biliimaan gaalnimo iyo iimaan la isdhaafsaday gaalnimo iyo iimaan la isdhaafsaday oo la isku iibsaday walaa yaxsabana buu ilahay hi yay malaynin aladiina kafaruu kuwii gaaloobay annamaa numlii lahum ukaadinta aanu ukaadinaynaa khayrun lianfusihim inay iyaga u fiican tahay yay malayn innamaa numlii lahum waanu ukaadinaynaa liyasdaaduu si ay u kororsadaan isman dembi walahum cadaabun muhiin cadaab dulleeye ayay leeyihin marka halkaa nasku waxa uu ku tilmaamayaa inaan lagu lugoyn haynta adduunyada gaaladu ay hayaan ama horumarka faraha badan ay ka gaadheen waxa ay ku faanayaan dad iyo dunyada leh taasi iyay ku faanin oo iyay u malaynin inay khayr u tahay annamaa numlii lahum marka maadu waa mastariya anna imlaa'anaa lahum ukaadinta aan u kaadinaynaa inay u fiican tahay yay moodin ayaxsabuuna annamaa numiduhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun walaa yaxsabana aladiina kafaruu anamaa numlii lahum khayru lianfusihim macnaa anamaa numlii lahum ana imlaa'anaa lahum ukaadinta aanu u kaadinaynaa inay u fiicanta macnaha halkaa waxaa ka muuqda waxa la idhaahdo tamkiinta ama horumarka had iyo jeer gaaladu adduunyada ay ku gaaraan macnaheedu inu ilahay jeceliye maaha in laga raali noqday maaha lakiin waxaa la idhaha yusama haada tamkiin alistidraaj horumarka ilaahay ummadahan caalamka uu ku siiyo ayaa kala duwan iyo awoodsiinta dadka mu'miniinta ahi horumarka ay helaan waxaa lagu magacaabaa tamkiin biridwaanin wa baraka waa awoodsiin ilaahay oo awoodsiiya isagoo uga raaliya iyo isaga oo u barakaynaya dadka mu'miniinta ah oo faray awoodsiintaas inay ku dhaqaaqaan ay sababteeda la yimaadaan laakiin tamkiinta iyo waxaa gacanta loo geliyo nimanka gaalada waa yusama tamkiin listidraaj istidraaj macnaha waa lagu sii lugoynaya waxaanay hayn bay isu qaadanayaan waa taa ilaahay uri annamaa numlii lahum khayru lianfusihim ayaxsabuuna annamaa numidhum bihi min maalin wa baniin nusaaricu lahum fi lkhayraati bal laa yashcuruun khayr inaan ula degdegayay mood halkana ilahay wuxu uhi innamaa numlii lahum liyasdaaduu isman walahum cadaabun muhiin dembi bay kororsanayaan cadaab dullayana way leeyihin marka halkaa waxaa ka muuqday addoonka waxa loo dhiibo xikmadda loogu dhiibo waa inuu gartaa xikmadda loogu dhiibay hadduu xikmaddaa fahmi waayo noocan uu noqonaya xikmadda lagu dhibi waxa waxa in lagu ikhtibaarinay oo lagu imtixaanayo lagu tijaabinayo waxa ilaahay u xusay dagaaladan iyo fitankan iyo cadow kaga imanaya iyo imtixaankan ba xikmadaha ku jira maa kaana allahu rabbi ma ahaanin liyadara almu'miniina mu'miniinta mid kaga tegaya calaa maa antum calayh waxa aad ku dul sugan tihiin ee ishuwanaanta ah ishuwanaantaa laydinku dayn maayo dadow xataa yamiiza alkhabiita min aayib aw xataa yumayiza alkhabiita min aayib waa laba qiro sabciya ilaa uu ka xun iyo ka wanaagsan ilaa uu kala saaro alkhabiid waa kii gaalka ahaa aayib waa qofkii mu'minka ahaa alkhabiid waa munaafiqii ayib waa muminkii khaaliska ahaa alkhabiid waa qofkii faasiqa ahaa ayibkiina waa kii ilaahay sacaabudayay dadku u kala baxaya mawaaqifta iyo macrikadaha iyo mixnadaha caalamkan yimaada waa dabkaa la gelinaya birta oo kale si wixii xadiidah iyo wixii dhoobaha wixii dahab iyo wixii dhas si ay u kala baxaan saasoo kale wey kam wa kam mar kastoo macrikadii iyo imtixaan uu yimaado dad badanoo loo haystay inay hagaagsan yihiin ayaa hallaabaya qaar badanoo hoos loo egayna way horu marayaan oo cirkaasay tegayaan dadku saasu u kala baxayaan wamaa kaana allaahu ilaahay ma ahaanin liyudiicakum cala algayb liyudlicakum cala algayb waxa maqan ilaahay idin tusi maayo qaybka ilaahay baa iska leh macnaha haddii la isweydiin lahaa oo nebigii baa jooga oo waa qarnigii u fadliga badnaa iyo asxaabtii talow meeshay ku jabayaan miyay ogaan waayeen talow maxaa loogu sii sheegi waayey ilaahay waxa uhi wamaa kaana allahu liyudlicakum cala algayb qaybka maqan ilaahay unbuu u gaar yahay isagunbaa ogsoon haziime iyo dhibaataa timid taasina xikmad baa ku jirta taa la sheegay ay ka mid tahay walow kuntu aclamu algayb lastaktartu min alkhayri wamaa massani yasuu nabigana calayhi salaatu wasalaam waxaa layihi u sheeg dadka inaanad qaybka waxba ka ogeyn qaybka waxba kama ogin daad qaybka wax ka ogahay wixii wanaagsan baan doordooran lahaa wixii dhibana waan ka baydhi lahaa rususha ilaahay baa sidaa ilaahay ula hadlay dee qof kaloo qaybka waxba ka ogi ma jiro walaakina allaha ilaahay baa yajtabii min rasulihi man yashaa rusushiisa ilaahay cidda uu doonaabuu ka dooranaya isagoo doortayba haddana awooddooda aanay dhaafayn faaminuu billaahi wa rusulih ilaahay iyo rusushiisa rumeeya wain tu'minuu haddaad rumaysaan watattaquu cabsataan falakum ajrun cadiim abaalmarin aada u weyn baa leedin ummadda saasaa ilaahay u abaabulay khayrkana ugu jiheeyey rumaynta ilaahay iyo rusushiisa la rumeeyaa waa taa asxaabta ilaahay uu ku ammaanay ee xaalad walba fi lmakrahi waalmanshati wakti ay dhiban yihin iyo wakti ay faraxsan yihiin ba ay ajiibayaana marka walaa yaxsabanna yay filin oo ay u malaynin aladiina yabkhaluuna kuwa ku adaygaya ee ku laxajeclo xumaanaya bimaa aataahum allahu min fadlih ilaahay dheeraadka uu siiyey huwa khayran lahum inay u wanaagsantayay moodin nicmadii ilaahay uu siiyey bay dug ku yidhaahdeen waxba way ka bixin waayeen waajibkii bay ka gudan waayeen adaygaa iyo bakhaylnimadaas iyo laxajeclo xumaantaas inay dan u tayay moodin huwa khayran lahum bal huwa sharun lahum balaayay ku tahay balaayo iyo aafay ku tahay waajibkii oo laga bakhaylo waa balaayo buu ilahay yidhi sayudawaquuna waxaa loogu tusbaxaynoo qoorta loo suri doonaa maa bakhiluu bihi adduunkii ay ku adeygeen ayaa yowma alqiyaama dharaarta qiyaamaha qoorta loo suri wixii ay ku adeygeen adduun aha ee xiisaynayeen ee akownka ku xidheen iyo sanduuqa qoortunbaa loogu xidhay sidii tusbaxa walilaahi miiraatu asamaawaati waalard allana wuxuu leeyahy dhexalka cir iyo dhulba caalamka dhexalkiisa ilaahay baa iska leh cidi kuma haysato kolka horeba isagaa lahaa maxaa dhaxal loogu tilmaamay macnaheedu waxa weeye qofkii isku adkaynayay ee ku bakaylay ee waajibka ka quuri waayey uu ka dhaqaajiyey mid kalea ka daba dhaqaajiyey intuba way ka dhaqaajiyeen ilaa ilaahay uu u soo hadhay yariu llaahu alarda waman calayha wey caalamka oo dhan ilaahay baa dhexlaya waxaa dul yaala walilaahi miiraatu asamaawaati waalard idan waa ammaana marka ammaanadaa inuu waajibkeeda ka maro ayuu ku guwaabiyey ilaahay qofka wallaahu bimaa tacmaluuna khabiir camalkaad samaynaysaan ilaahay xogogaal buu yahay marka aayaddan dambe waxa ay tilmaamaysa jihaadka oo wax lagu bixin waayo oo waajibkii qofka ay farabka ku ahayd inuu naf iyo maalba ku galo uu maalkiisii meel iska dhigto iyadoo cadowgii soo bu-ayo iyada oo uu awoodi karayo isagu xoolihii in abaalkoodii ka noqonayo manaa xoolihii noocaas ahaaye qofkuu ku bakaylayo marka had iyo jeer waxbixin la-aanta aafadan keentaa waa tawaajibka laga adaygo sida nafaqadii sida qofkii baktiyayey sida jihaadkii wixii laga haystay aymo badanina iyagoo xadiidka rasuulka soo qaadanaya sala allahu calayhi wasalam ay ku fasiraan zakada walaa maanic wax dhibihiina ma jiro in dhammaan lagu wada fasira intaba waa kii nebigu ka warramaya calayhi salaatu wasalaam isagaoo leh qofka xoola ilahay uu siiye sekadiisa ka bixin waayo xoolahaas sekadii ka bixin waayo mood iyo nool midkay doonaysa ha ahaado xoolahaas midka doonaya ha ahaado ilaahay waxa uu ka dhigayaa no moodkii lacagtii dahabkii iyo danaaniirtii safeexado madanayaal waaweyn ayaa laga dhigaya markaa sida nasku meel kale qur-aanku ku sheegay fatukwa biha jibaahuhum wa junuubuhum wa duhuuruhum haadaa maa kanaztum lianfusikum faduuquu maa kuntum taknizuun fii suurati tawba aynu ku tegi doon ayaynu ku arki doonaa markaasaa afarta dhanba qofkii laga gubaya dee qofkii meelina uma fayoobabay xagga hore iyo xagga dambe intaba waa laga gubaya markaasaa dabeetana leeyahay laleeyahay kaasi waa kii aad kasbatay waxaa kaluu nabigu xusay calayhi salaatu wasalaam sida aayaddan ay tilmaamaysa sayutawaquuna maa bakhiluu bihi yowma alqiyaama in loogu soo shabahayo mad weyn shujaacan aqraca lahu zabiibataani mas aada iyo aada u weyn miciyo dhaadheerna leh laba liidimoodna dhafoorka ku leh oo suntiisu badan wuu ku soo boodaya labadaa biyo bufluud bu ku siinaya u xurtaynaya markaa wuxuu leeyahy ana maalug ana kanzug waa wixii aada ururinaysa idan markaa qofku dee inaanu gacantiisa mindida kusoo qaadanin iyo masaska cunaya waa muhiim laakiin waajibka u quuro laqad samica allaahu rabi laqad xaqiiqa samica allah ilaahay waa maqlo waa ogyi qowla aladiina kuwii hadalkoodii qaaluu yidhi ina allaha faqiir ilaahay wuu baahan yahay wa naxnu agniyaa annaguna dad hodmay baanu nahay oo maarmay oo maalqabeena satuktabu buu ilahay yihi waxaa la qori doonaa ama sanaktubu sayuktabu iyo sanaktubu sanaktubu waxa aanu qori doonaa maa qaaluu hadalka ay yidhaahdeen haata ay kuma jirta waa ya-da iyo nuunka sayaktubu ama sanaktubu sayaktubu haddii la yidhahna ilaahay baa qori wey sanaktubu haddii la yidhahna ilaahay baa waxau leeyahay waan qori doonaa oo annagaa qori maa qaalu hadalka ay yidhaahdeen iyo afxumada waqatlahum lambiyaa iyo dilkii ambiyada ilaahay ay dileen kaasina waa u qormaya oo meel buu u yaala bikayri xaqin gardaray ku dileen wanaquulu waxaanu odhan doonaa duuquu cadaaba alxariiq cadaabkii wax gubayey dhadhamiya waa kale saasaa ilahay wi daalika kaasina waxa ugu dhacay bimaa qadamat aydiikum cadaabka noocaasa laydin leeya dhadhamiya bimaa qadamat aydiikum waa gacmihiinu wixii ay horu marsadeen ee camalkiinu sababay wa ana allaha ilaahaybaa laysa bidallaam aan ahayn mid adoom lil cabiid addoomaha mid dulmiya ilahayna ma ah saasaa ogeysiis loo raacinayaa aayaddu waxay ku soo degtay maadaam dee suuraddu ay madan yahay nimankii yuhuuddaha abubakar sidiiq radia allahu canhu wuxuu booqday maalin maalmaha ka mid ah beytu madaaris alyahuud meel yahuuddu ay wax ku dhigtaan mid meesha ka waageertay oo duub lahaayoo ka mid ahaa boobabkooda ama wadaadadooda oo finxaas la odhan jiray ayuu dacwad u fidiyey wuxuu ugu tegayaa inuu iyaga wax moodaya maaha laakiin iyaga ayuu badbaadinaya oo u gurmanaya dacwad buu ufidiyo diin ilaahay buu u sheegay ninkii isaga ahaa afxumadan aayaadku ay ka wariyeen baa uu sheegay isaga oo leh abubakarow haddii aad ilaahay noogu yeedhay dee ilaahay isagaaba annaga noo baha leannahu adiga idinka qur-aankiina ka akhriya waaqrid ullaha qardan xasana ilaahay amaahiya amaah wanaagsan ka wax amaahanaya iyo ka wax amaahinaya dee ka wax amaahanaya unbaa faqiira buud annaga amaahda laga doonayaana akhniyaadaanu nahay iyo kuwa maalqabeena waa falsafadda liidata ee qofka caqligiisu gaaban yahay ay ku harawsadaan had iyo jeer kufaarta dee muxuu amaahda u doonayaa buuhi haddii aanu markaa baahnayn abubakar wuu dharbaaxay ninkii ninkii waa soo cawdoo nebigu u yimi calayhi salaatu wasalaam ile noocaasoo kale dadka qaarkoodna hadalkaa ku munaasiba qaarkoodna ficilkaa ku munaasiba oo baabulxisba alamru bilmacruuf walnahyu can ilmunkar qaybaha qaarkood baa dee ficilku uu ku wanaagsan yihi markaa taasuu door biday in ninkan horta darbad in la liqsiiyo uu istaahilo saa awgeed baa mirbaxadaa qaada u yidhi abubakar hadduu nebiga usoo ashkatoodayna ee abubakar kumuu aqoon nebigu deg dega in wax jiraan ayuu ogaaday markaasuu abubakar u yeedhay maxaa dhacay bu dabeetana ninkani wixii uu sheegay ayuu nebiga u sheegay calayhi salaatu wasalaam aflagaadadiisii in ay ilaahay gaadhay ninkii waa murmay ilan munaafiq iyo kaafir waa isku baabune wuu dafiray oo wuxuu ihi waxaa anigu kuma jiro nin walaadaan aho waxaasoo kale ma odhan karo ilaahay baa kaga riday dabeetana abubakar baa ilahay u markhaati furay laqad samica allah laamkuna waa qasam buu joogaa qadana tusamaa litaxqiiq idaa dakhalat fi lficli almaadi waan dhaartay baa ilahay uhi qad xaqiiqe samica allahu ilaahay baa dhegaystoo maqlay qowla aladiina qaaluu ina allaha faqiiru wanaxnu agniyaa halkaasaa markaa warkii uu ku caddaaday balmaa baaluk sidaasaa ilaahay u ceebeeyey cadaab wuxuu leeyahayna u yabahoo layidhi duuquu cadaaba alxariiq kii hadalkan yidhi balka ilaahay caayo ka war ilaahaaga waxaa ku sameeyey ee soomaaliga ahayd dusha madow aad ka sheegi mayna hebelnimuun baad ku dugsan isagana sidaa oo kale inaad kasoo goodo miyaan ahayn waa runtii mushkilad taalla wey mushkilad taalla cidina la hadli mayso dabeedna wuxuunu leeyay diinta dhankaygan ka cay adiguna dhankaaga ka tasbiixsa buu leeyay aladiina kuwii weeye qaala qaaluu yidhi ina allaha cahida ilayna ilaahay wuxuu nagula ballamay nimankana hadalka yidhaahdeen yuhuudda ahayd anlaa nu'mina lirasuulin rasuul wuxuu sheegaya inaanan u rumayninba xataa ya'tiyanaa jeeruu noo keeno biqurbaanin xoogaa adduunye ah ta'kuluhu nnaaru dabku uu cuno adduunyo dab uu cuno qul waxaa tidhaa qad jaa'akum waxa idin yimi rusulun min qabli rusul aniga iga horraysa way idin timi dadyaho bilbayinaati mucjizooyin bay idinla yimaadeen wa biladii qultum qurbaankaa sheegteenna way idin keeneen falima qataltumuuhum maxaa haddana u layseen in kuntum saadiqiin haddaad ku run sheegaysaan ballan baa naloo qaadoonu sugaynaa fain kadabuuka haddii ay ku beeniyaan nebi maxamedow kolkaad fariintaa gaadhsiiso faqad kudiba rusulun min qablik rusul kaa horraysay baa la beeniyey jaa'uu bilbayinaat mucjizooyin layaab badan ayay la yimaadeen wa bizubur iyo xaashiyo waalkitaabi almuniir ama wa bilkitaabi almuniir labada waa jiraan iyo kitaab iftiimaya oo wax walba nuurinaya oo axkaamta dhigdhigaya marka halkaa waxaa ka muuqday qiso kale iyaduna ama aayadduba ay tilmaamaysaa